subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eer aad i haysanaan qodobada saaka wararkan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka degmada jowhar oo wada qorsho lagu horumarinayo nabadda iyo cadaaladda madaxweynaha soomaaliya oo soo xiray kulan cilmiyeedka ee xarunta cilmibaarista oo lagu qabtay muqdisho hay-adda sodma oo deeq gargaara gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool degmada diinsoor nidaamka midaysan ee daddhigista federaalka soomaaliya oo laga hirgeliyey degmada gaalkacyo qorshe lagu horumarinayo wax akhriska oo lagu qabtay degmada baraab ee beelo ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka godo oo loogu baaqay inay joojiyaan xabadda
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu cabdixsiis xasan mucalin waa subaxnimo jimcaha taariikhda waxay ku beegan tahay kooda bisha nofembar sanadka labada kun afariyo labaatanka maamulka degmada jowhar ayaa wada qorshe lagu horumarinayo nabadda iyo cadaaladda xogeeyaha dowladda hoose maamulka degmada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle maxamuud xasan bariise ayaa sheegay inay wadaan qorshe lagu horumarinayo nabadda deegaanka iyo sare u qaadista cadaaladda bulshada waxa uu tilmaamay in bulshada xaafadaha jowhar laga wacyigeliyo sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nabad iyo cadaaladda maamulka degmada jowhar arrimaha horumarinta nabadda waxaa kaga qorsheysan waxweyn sababtoo ah degmada iyo magaaladan waxay ku tiirsan tahay waa nabad haddaan nabad la helin ma imaanayo ganacsi ma imaanayo amni ma imaanayo isdhexgal ma imaanayo shaqo wax walbana waxay ku xiran yihiin nabad marka nabadda annagu waxay noo tahay priority one wax walbana iidan ka horeysiinaynaa si loo helo nabadgelyo guud oo maxaa la yidhahdaa horumarna lagu gaaro cadaaladda waa shay muhiim ah oo wanaagsan wax walbana iyada asal u ah annaguna maxaa la yidhahdaa bulshadu waa ku wacyigelinaa waanu ku dhiirigelinaa mar walbana ilaahay agtiisa ayaa cadaalad taalaa annaguna taas ayaan qayb ka nahay in dadku ay cadaalad iyo wanaag ay helaan cadaaladda iyo nabadda waxa waaye waa wax isku xiran oo waxa farqiga u dhexeeya ma jirto cadaaladda waa maxaa la yidhahdaa qof maxaa la yidhahdaa xaqiisa si cadaalad darra ah loogu qaato ama lagu dulmiyo markaas waxaa ka imaan karta marka nabadgelyo dara ka imaan karto marka qof wax oo lahaa laga dulmiyo si dulmi ah looga qaado amba laga dulansado qofkaas wuxuu sameynaa cadaalad darrou sameynaa wuxuu sameynaa maxaa la yihahdaa nabadgelyo darra oo wuxuu sameynaa inuu gacan ka hadal yimaado ama dhib u geysto ama dhibaato ay timaado marka nabadda iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo iyo iyo iyo cadaaladdu sidaasay marka mar walba ay ay isugu xiran yihiin si fiican waa waayo bulshadu kulamada waxyaabaha kasoo baxa waxa waaye in waxa dadka la dareensiiyo inay waxa ayaga ay leeyihiin dowladnimadana ay ayaga leeyihiin nabadgelyada iyo cadaaladuna ayaga ay leeyihiin maamulkana uu yahay coordination in waxaan uu haga ama isku xiro uu yahay marka bulshaduna saasaan u dareensiinaa si ay markaasi ayaga uga timaado commitmenti ah in waxaan ay ka go-naasho ayna ayaga leeyihiin ay ilaashadaan wuxuu sidoo kale xogeeyaha dowladda hoose ee magaalada jowhar bulshada ugu baaqay in cadaaladda ay u raadiyaan si sax ah oo ay ka leexdaan hababka kale aan wanaagsaneyn sida musuq maasuqa
bulshada waxyaabaha aan ku dhiirigelinayna waxaa waaye marka cadaalad la raadinayo in si sax loo raadiyo si musuq maasuq iyo maxaa la yidhahdaa wax adoo cadaalad darro tabanaysa haddana dad cadaalad darro kale ku raadiso musuq maasuq aad ku raadiso oo aad laaluush aad ku raadiso oo aad si qaldan wax u raadiso waxay noqonaysaa dhibaatay noqonaysaa markaa wax raadinaysa wax kaa maqanyina inaad si saxa u abaarto wadooyinka loo maro iyo maxaa la yidhahdaa nidaamka loo maro broseska saxda ahaan qofka uu u maro sidaasaa lagu gaari karaa bulshadu annagu mar walba waxaan u nahay dhexdhexaad waxaan u nahay cadaalad iyo wanaag sababtoo ah waxa anagu aan haynana waxaa iskale bulshadu bulshaduna markaa service deliveryga ay u baahneedna si saxaan anagu ugu gaarsiinaa taasaana cadaaladda ah sababtoo ah dhalinyarada goobaha la isugu yimaado ama dhanka sportiga oo kale sportiga waa horumar waa isdhexgal bulsho marka sportiga loo yimaado oo isdhexgal yaa imaanayo wacyigelinta dhalinyarada in wanaagga ay ka shaqeeyaan inay cadaaladda ka shaqeeyaan inay nabadgelya darada ay iska ilaaliyaan waxaasoo dhan iyaa maxaa la yihahda meeshaas laga soo ambaqaadi karaa horumarinta nabadda iyo cadaaladda bulshada waxay udub dhexaad u yihiin guud ahaan bulshada iyadoo bulshadana mar waliba loogu baaqo inay sare u qaadaan nabadda iyo ka shaqaynta cadaaladda madaxweynaha soomaaliya ayaa soo xiray kulan cilmiyeedka ee xarunta cilmi baarista oo lagu qabtay magaalada muqdisho cabdiweli axmed iloole ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray kulan cilmiyeedka afraad ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee makhasid kaas oo sanadkan looga hadlayay mawduuca la xiriira dastuurka iyo heybta soomaaliyeed kulankan oo ay ka qayb galeen culamaa udiin aqoon-yahano xeeldheerayaal arrimaha dastuurka iyo xubno matalaya bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa lagu soo saaray warmurdiyeed ku saabsan qodobadii lagu fal qodobadii lagu lafaguray muddadii uu kulanka socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan dastuurka sidoo kalena dastuurka uu yahay midka keliyaah ee kala xakameyn karo ummad dhan oo waddan wada degtaa hay-adda sodma ayaa deeq gargaara gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool degmada diinsoor ee gobolka bay saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa waxaa degmada dinsood ee gobolka baayl la geersiiyey deeq raashiin ah oo ka kooban bur bariis baasto sokor iyo saliid taa oo hay-adda soodma ugu talagashay dadka danta yar ee ku nool degmada dinsoor qoysas badan oo danyar ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay deeqdan raashiin oo hay-adda sodma ugu talagashay qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqda raashiin ayaa hay-adda sodma ugu mahad celiyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen hay-adda sodma oona deeqa raashiin inshaanteena siiyey maasha allah awalan ilaahay mahad isku leh faaniyan hay-adda sodma dowladda federaalka intirsity oninshaanti maasha allah raashinka ninshaantiga mahadsanta magaalada eed iyo eed yaa maaragtaay xaaladii qaribanta eeda xaaladii aan xunta eeda maaragnaad yaa baahan taala hadii ilaahay er insha allahu tacaala may may codsi e basadaane mahad celinka bacda in hanin ziyaadiyo magaaladii walmale roob male raashin male walmale suuq male walaala male beese mataal rafaadayaala aragtay ad in maaragna ad haddii ilaahay ero dadaal dheeraad aan inayn suubiyo maaragna ad haddii ilaahay ero insha allah diinsoor yaa ka noolno wada baahanayne geeka eeda eeda maxadanka hayna sokorta saliida
gudoomiyaha degmada dinsoor cusmaan maxamed cabdi oo odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda u mahad celiyey gudoomiyaha hay-adda sodma islamarkaana sheegay in ay deeqdan ku soo aaday xilligii loo baahnaa in alaabtii shalay ay soo gaartay bulshadii tabaalaysneed ee reer diinsoor qayb yar oo ka mid ah oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah yaa ilaahay fadligiisa maanta inaan raashiinka annagoo maamulka degmada diinsoor ah ugaasyadii beelaha iyo saraakiishii ciidamada annagoo ah waxay noo suura gashay in aan maanta dadkan raashinkii naloogu soo dhiibay ummaddii aan mas-uulka ka ahan ilaahu markhaati ka ahaw siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad nala daawataanaan rabnaa khaasatan hay-adda sodma mahad gaaraan kuu celinaynaa maxamuud maclinow adiga iyo tiimkaaga sharafleeya ambiini maysinku odsadaan ahni raashin sharafle um bulshada deertu oo laka noolaado oo masaakiinte laka samata biyu ani isin sadan ka dhagsi badan hanin deersiidaan hay-adda sabna oo maalinka masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqo leh in ayna soo gaarto raashiin barbilaa way noo tahay diisoor meel mudan waayo in maxaan dhihi jiray wax badan loo qabto
ma ahan markii ugu horreysay oo deeq raashiin ah la geersiiyo degmada dunisood ee gobolka baay nidaamka mideysan ee daddhegista federaalka soomaaliya ayaa laga hirgeliyey degmada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdiweli axmed iloole ayaa mar kale faahfaahinaya magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug ayaa si rasmi ah lagu hirgeliyey nidaamka mideysan ee daddhegista jamhuuriyadda federaalk soomaaliya nidaamkan daddhegista mideysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah mid ahmiyaddi weyn u leh hirgelinta ayaa waxaa si rasmi ah u bilaabay maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan oo ay wehelinayaan injineero ka socday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya xubnaha golaha deegaanka degmada ayaa si rasmi ah u furay nidaamka daddhegista mideysan ee heer federaal kaas oo la qorsheeyey in guud ahaan galmudug laga bilaabo afar degmo oo kale ah gaalkacyo dhuusamareeb cadaado iyo cabudwaaq duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan oo ka hadlayay faa'iidada ku jirto isdiiwaangelinta iyo qaadashada shahaadada daddhegista jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in ay tahay aqoonsi qaran oo qofka meel walba uu joogo caddeen ay u tahay islamarkaana ah bulshada magaalada gaalkacyo ugu baaqay in ay qaataan nidaamkan cusub ee laga hirgeliyey degmada gaalkacyo qorshe lagu horumarinayo wax akhriska ayaa lagu qabtay degmada baraabe ee gobolka bakool maxamed nuur ayaa soo jeedinaya wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa daafuray buugga qorshaha horumarneed ee degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya kulanka daafurka buugga qorshaha horumarneed ee baraawe waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha ganacsiga iyo warshadaha degadaha koonfur galbeed maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo dhammaan golaha deegaanka degmada baraawe iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa maanta halkan aan ku daafuraynaa barnaamijka buugga qorshaha horumarinta ee degmada baraawe buuggaasi waa buug lagu aruurinayo xogta horumarineed qorshaha horumarinta ee degmada lagu horumarin lahaa xogtaas buuggii lagu aruurin lahaa waaye waxaa noo qabanayaan khubaro nala joogi doonaan hadduu ilaahay idmo ilaa dhowr isbuuc hadduu ilaahay idmo kuwaasoo dadka la kulmi doono qaybahooda kala duwan bulshada qaybahooda kala duwan ayayna barnaamijkan wasaaradda arrimaha gudaha idin wadda uu hogaaminayo agaasimayaana baalbaalow waxaa la yidhi waxaa la dhahaa daafurka buugga qorshaha horumarineed ee degmada baraawe qorshaha horumarineed ee degmada baraawe hortiinaan ka sheegaynay guddoonka oo golaha deegaanka iyo guddoonkooda inay waajibka koowaad ayaga tahay ay soo diyaariyaan waxa ay qorshaynayaan oo magaaladan lagu horumarin lahaa inay la imaadaan taas keligii laguma ekeenna in bulshadiin loo bandhigo oo la yidhaahdo see rabtaan magaaladan see ka rabtaan maxaad muxuu ahaa aqligooda haysaa aad soo kordhinaysaa waa la qoraa buuggaas la diyaarinayo wuxuu noqonaha buug faa'iido u leh degmadii wuxuu noqonaha buug ilaahay edekiisa wasaaradda iyo dowladdana ay gaarsiiso hay-adaha caalamiga ah oo rabo inay muxuu ahaa ama ka faa'iidaystaan ama u faa'iideeyaan ummaddan sidaan hadda dekadoo kale haddee degmo walba ama ama gobol walba waa aragtay muxuu leeyahay degm muxuu ahaa dekeday leeyihiin annaga dekada ma haysanno okay qorshaha aan ka rabno dekedan see u rabnaa ay kaa timaadaa adiga markaas unbaa lagu caawini karaa oo muxuu ahaa ama lagula xisaabtami karaa ama lagu imaan karaa beelo ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gedo ayaa loogu baaqay inay joojiyaan xabadda sida warkaasi ay ku faahfaahinaysa wariyeyna saare cabdixuseen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland ayaa shir guddoomiyey kulan deg deg ah oo ay yeesheen guddiga nabadeynta shaqaaqada kasoo cusboonaatay degmada luuq ee gobolka gado guddigan oo ka kooban xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka jubbaland iyo mudanayaal ka tirsan golaha wakiiladaha ayaa ka shaqeyn doona sidii loo soo afjari lahaa shaqaaqada kasoo cusboonaatay ee ka taagan degmada luuq ee gobolka gado wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan islamarkaana baaq u diray beelaha ku dagaalamaya degmada luuq waxaa shir degdega iskugu yimid uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland wasiiro ay dowladda jubbaland u magacowday wasiiradaasoo noqon doono guddiga nabadeynta ee dagaalka ka soo islaaday degmada luuq marka koowaad waxaan ka tacsiinaynaa kana xunnahay dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay magaalada luuq dagaalkii ka dhacay waxaan leenahay intay ku dhimatayna allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna alle subxaana wa tacaala si deg dega ha u caafiyo dowladda jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaadba waxay maanta ku dhawaaqeen guddiga nabadeynta khilaafka iyo dagaalka ka aloosan degmada luuq guddiga oo ka kooban golaha xukuumadda dowladda jubbaland iyo baarlamaankaba sidaa ogsoon tihiinba maalmahan degmada luuq waxaa ka dhacaya dagaallo dagaalladaasoo dad ehelah walaalo ah wada degan deegaanka wada leh ay ku dagaalameen dagaalkaas oo si yaroo fudud ku bilowday meesha uu maanta maraayana aan u wada jeedno dagaalka dowladda jubbaland waxay ka qaadatay kaalimo kaalintii koowaad waxaa soo hogaamiyey nabadeynta madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxaana laga gaaray natiijo wanaagsan madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu dhigay gogol magaalada kismaayo sida la wada socotaanba waxaana laga gaaray is-afgarad wanaagsan is-afgaradkaas iyadoo la gaaray ayaa haddana waxaa soo laabtay shaqaaqo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad in dagaalkaas la joojiyo shuruud la-aan dhiigga daadanaya xilliganna uu istaago labada dhinac ay dagaalamayana waxaan leenahay walaalayaal oo adinka walaalo ah magaalada wada degan deegaanka wada degan deegaanka wada leh dhibaato iyo barakac iyo dil iyo dhimasho maanta xilligeedii maaha wakhtigeediina maaha waxaan inku baraarujinaynaa in leenahay carabkeennana ku adkeynaynaa dagaalka si degdega oo shuruudlaan in lagu joojiyo waxaa sidoo kale ilaahay idankiis maalmaha soo socdo berri ama beri dambe soo gaari doono degmada luuq guddiga la magacaabay si ay nabadeyntaas u bilaabaan waxaan ka codsanaynaa inaad ilaahay hadduu yidhaahdo ka qayb qaadataan dowladda jubbalandna waxay diyaar u tahay mar kasta habeen iyo maalin inaysan ka daalin colaadaas in la joojiyo degmada luuqna lagu soo celiyay nabadeeda maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in degmada luuq ay tagaan guddi loo xilsaaray dhexdhexaadinta labada beel iyadoona bulsho badan ay halkaasi ka barakaceen markaan dhegaystayaal kusoo dhawaad oo xubinta cayaaraha ee warkeena subaxnimo kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa ku dhawaaqday inay heshiis cusuba ka saxeexatay mid ka mid a xidigaha da-yar ee usoo kacaya kooxda barcelona ayaa xidiga ka saxiixtay heshiiska dhaca ilaa sanadka labadakusaaalabaatanka si uu kooxda usii joogo shanta sano ee soo socota kooxda barcelona ayaa dooneysa inay sii haysato xidiga ugu muhiimsan kooxda islamarkaasna ku jiro qaabcireedka fiican xidiga khadka dhexe ee firman lobes ayaa ah xidiga ay kooxda barcelona ka saxiixatay heshiiskaas cusub kadib qaabcireed fiican uu soo bandhigay markaan dhegeysta kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada warka subaxnimo saare cabdi xuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nuuca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nuuca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanaya toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka afkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar iyo bar oo madafas kelen ayaa loorkeeda la kala siisanaya shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galey ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa naga intaa guud ahaan warkii subaxnimo ee saaka oo jimcaana waa naga intaa dhegeystayaal nabadgelyo